asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenii murtida maanta ee aynu ku wadaagi jirnay talooyinka farada badan ama aynu ku kala qaadan jirnay tilmaamayaasha cajiibka haddii eebba idmahayo xubinteennan maantana waa mid ka mid a xubnaheennii taanaha aha haddii eebba idmahayo xubintan waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu lahaa beer aad iyo aad u wanaagsan beertaasoo ah beeraha dhaxalgalka ama beeraha nacfiga aadka u fara badani ka baxo ama beeraha loo yaqaano aslaaxa ee dhaxalgalka ah mid ka mid a beertan iyadaa ayaa waxaa dabeeciyey mid ka mida hamhamlayaashii afyaxaaslayaasha ahaa ama raggii qoryo liqaha loo yaqaanay ama kuwii haamaanada la odhan jiray mid ka mida ayaa damaaciyey kaasoo damcay ninka odayga ahee beerta leh inuu beerta ku qabsado oo uwaax ama badh ama nus ama fanaq uu ka qaato ayuu qorshaystay markuu qorshaystay beertani waa beer weyn oo aslaaxa oo ninkan iyo kawa ballaadhanba ummad kaleentoo fara badan sidaad ogtihiinna dhulka soomaalidu dee waa iska bannaan yahayba iyada unbaa bilaash isugu diidayse waa dhul iska bannaan iyadoo halkaa xaaladdu marayso ayuu ninkii ninkii u yimid wuxuu yidhi nin beertan anaa leh markaasuu yidhi maamaa soomaaliyana waa jirtay oo oo dhahaysay ee gacantaada midig haddii lagugu qabsado waa laga garbaxaa ujeeddadu waxaa weeye lama dagaalamo haddii gacantaada midig lagugu qabsadee waa laga doodaa waxaa la dhaa walaalow seed gacantan u leedahay anaba igu taallaa ilaahay igu abuuray xaggaasa dooddaas ayaa wax lagu xalliyaabay ahayd dhaqankii soomaalida dhaqanka soomaalida ee ee hadda haddii bakeeri hadduu kaa jabo qori baa lagu xalliyaada ama bakeeri hadduu kaa jabo waran baa lagu midaa qofka ay tahay taas ma ahayn dhaqanka soomaalidu ee wuxuu ahaa haddii ilaahay kuu somagelaya gacantaada midig haddii lagugu qabsado waa laga garbaxaa waaya waa kaa garbaxayaa buu yidhi ninkii beerta lahaa ninkii kale waa tegey burcadkii weynaa waa tegey koox ka mid a ee haddii ilaahay idmahayo duufaanadiisii ama dabayliqayaashiisii ama qoryoliqayaashiisii ayuu u yeedhay kuwaasoo ah kuwa aan qoodhiyo xero lahayn wuxuuna ku yidhi ii markhaati fura beerta waxa ka soo baxana waxbaan idinka siin say dheheen saam kuugu markhaati furnaa waxaad iigu markhaati furtaan waan dhaar dusmaynaynaa idinkuna waad markhaati dusmaynaysaan anna waan dood dusmayni buui waxoo dhan ba dusmaa laga dhigahayaa waxoo dhan baa kaarto iyo khaa'inimo ah haye saan yeellaa waxaan yeelaynaa laba busta guryihiinna ka soo qaata ama laba go' guryihiinna ka soo qaata labadaa mara ku fadhiista markaad markhaatiga ii furaysaan anigana gurigayga ayaan ciid ka soo qaadan ciiddaana go'ayga ayaan ku soo gundi sida inuu go' duuduuman yaho kale intaan ka dhigi kilkishaan soo gashani meeshaan imaani lagu garramahayo iyo odayaasha garta qaadahayaan u imaan ciiddaydiiyo go'e ku xidhan ayaan ku fadhiisan markaan fadhiisto kabacdi ee aan ninka doodno haddii laygu yeesho markhaati anigu waxaan dhihi beertan ninkan uu igu haysto inay mulkigaygii tahay mulkigaygii inay tahay ayaan marag buuxa u haystaa ayaan leh ama waxaan dhihi ciiddaa anigu aan dhex fadhiyaan ku fadhiyey inay mulkigaygii tahay oo anigu aan leeyahay ayaan u haystaa marag buuxa ayaan odhanhayaa markaan intaa dhaho idinkuna idinkaan maraggii idinka dhigay idinkuna waxaad dhahaysaan intaad labada go' ka kacdaan ninkaa waxaan uga marya kacnay ama ninkaa waxaan uga mara kacnay waa maryihii ay ku fadhiyeen soma gerays waxay ka kaceen waxaan uga mara kacnay bid ninkaas beerta inuu leeyahay ii dhaha intaa bes intii bay u dhaheen iyaguna isna a ciiddiisii buu ka kacay waa ciiddii gurigiisa ka soo qaatay wuxuu yidhi inaan ciiddaa aan ku fadhiya anigu leeh nimankaasaa marag iga iyaguna intay maryihii ka kaceen bu waxay dhaheen waxaan uga mara kacnay inuu leeyahay ciiddaa ninkaasu uu ku fadhiyo mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa toolka eex looma dilo toolka eex looma dilo ayaa la yidhi waa toolka eex looma dilo